maamulka xaafadda howlwadaag ee magaalada gaalkacyo ee galmudug ayaa furay howlwadaag heestan tartaasi muddo xareede xaruntan oo muhiim ee dadka degan xaafadda howlwadaag iyo xaafadaha ku teedsan ayaa maamulku waxa uu sheegeen shaqada dib u bilowday gudoomiye xaafadda howlwadaaga mahad xasan warsame ayaa u mahad celiyay duqa degmada gaalkacbshada caafimaadka galmudug iyo hay-adda iliid oo shaqadan dib u bilowday wuxuuna gudoomiyuhu ugu baaqay dadka xaafadda howlwadaag iyo kan degmada gaalkacyo inay ilaashadaan xarunta inay taxaruntan guud haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah madaxda ka qayb gasha furitaanka xaruntan howlwadaag health center oo u shaqeeya bulshada xaafadda howlwadaag iyo xaafadaha ku teedsan xaruntan saakay waxaa jooga shaqaalihii loogu talagalay oo lagu furay iyo guddoomiyaashii xaafadan heer land iyo heer oo xaafad ahayn xaruntan haddaa information idinka siiyo waxaa la dhahaa howlwadaag health center waxay ku taallaa xaafadda howlwadaag waa xaruntii hore oo degmada health centerka ee degmadu lahayd waxaa rajeynayaa bulshada reer kaalkacyood iyo reer howlwadaagba si gaar ah inay ogaadaan in meeshaan looga furay xarun caafimaad oo ayaga xaaladooda lagula tacaali doono oo isbitaalka maadaama oo keligiis hal isbitaal oo magaaladii dhammeed uusan ku fargarayn karin inaan xoogaa lala fududeeyo xaaladaha magaalada ka jira amseskii oo hore u xirnaa jiray oo furan maanta dhadaha furay dawadii iyo shaqadii bulshada dhammaantay ay wadahayaan waxaa halkan ay ka muuqdaan shaqaalihii oo nersiska iyo dhakhaatiirta iyo suberfesterka intaba waa dahafurkii ugu horreeyey waxaan ogeysanaynaa bulshada reer howlwadaag waxa ay uga baahnaadeen isbitaalkaas si fudud halkan inagu heli doonaan insha allah waxaan jiro culus ahayn haday tahay ciyaalkii hooyada uurka leh nuujisada dhammaan bukaan socodka fudud dhammaan dawladu halkaana taallaa laanta la foole xaafadda howlwadaag salaan kadib saakay waxaa sharaf noo ah inaan dib u howlgelino howlwadaaga healty center oo ah xarunta caafimaadka xaafadda howlwadaaga ay lahayd oo xirnayd muddo sanad iyo xoogaa ah sababo la xiriira xagga fanka saakay ayaa ilahay noo suurtageliyay inaan dib u howlgelino aan samayno daafurka iyo inay furan tahay waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo maamulka degmada ugu horreeya maayarka iyo wasaaradda caafimaadka oo dadaal dheer u galay sidii xaruntan ay u howlgeli lahayd bulshaduna ugu heli lahayd adeegyada caafimaadka fudud ay u baahnaayeen maadaama ay tahay xaafaddu xaafad weyn kuna hareeraysan yihiin xaafadaha kale ee magaalada kaalkacyo sida horseed iyo wadajir ay ku hareeraysan yihiin ay lama maarmaanna u ahayd inay hesho ama xaruntan dib loo howlgeliyo waxay kaloo xaruntaani ka fududayn doontaa culayska haysta istaalka weyn ee qofka ka yimaada ilaa burbushaaro ilaa wadajir halkan ayuu adeegiisa caafimaadka fudud ka helayaa saas istaalka weyn waxaa u dhacaya culays badan oo u imaan jiray xaafadaha maamulka degmada gaalkacyo wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa ku howlan sidii loo gaarsiin lahaa adeega caafimaad bulshada degmada gaalkacyo gaar ahaan xaafadaha magaalada taasoo qayb ka dadaala lagu dil hormariyo adeegyada caafimaadka bulshada reer galmudug